gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa maanta abbaaro toddobadii oo saddex marirla ka soo degay gegida dayuuradaha caalamiga ee cigaab international airport kadib safar dheer oo muddo laba bilood iyo toban cisho ah oo ugu maqnaa wadamada dibadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa waxaa garoonka cigaab international airport ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga ucid iyo saraakiil sare oo iyaguna ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani oo horkacayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed cabdilaahi uurcade gudoomiye faysal oo warbaahinta ugu waramayay qolka nasashada ee v i b-ga ee madaarka cigaan international airport ayaa ka waramay safarkiisii dheeraa iyo waxa uu daaranaa waxa uu sheegay in uu safar dheer ugu maqnaa in badanna uu wadanka ka maqnaa oo uu wadamada caalamka qaarkood ku joogay safaro ujeedooyin kala gadisan huwanaa sida ka qaybgelidda shirar kala duwan oo lagaga hadlayo arrimaha caalamka iyo arrimaha gobolka geeska afrika waxaa kale oo uu sheegay in uu jaariyadda reer somalilan qayb galay fuskii maalinta qaran ee sideed iyo tobanka mey dhinaca arrimaha dalka waxa uu sheegay in ay ka xun yihiin khilaafka haatan ka dhex aka muxaafidka ee talada somalilan haye ee kulmiya isagoo sheegay in ay qayb ka noqon doonaan waawaan waana ay ka geli doonaan isu soo dhoweynta garabyada isku haya xisbiga kulmiye dhinaca doorashooyinka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si deg dega loo qabto diiwaangelintii codbixiyayaasha iyo tii injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid kaloo uu sheegay oo uu ka hadlay dadka isku soo baxaya ee huteelada shirarka ku qabanaya ee sheegaya inay xukuumadda taageersan yihiin waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay innaga oo maanta ku dhaqana xabka xisbiyada badan ee marti barty systemka in haddana ilaa hadda dadkii ay ku dhaqmayaan qabyaalad ay ahayd in laga gudbo wakhti xaadirkan waxa uu sheegay in madax dhaqameedka iyo salaadiintu aanay ku milmin siyaasadda waxaa laysku hayaana ay tahay siyaasad ee aanay ahayn arrimo dhaqan isagoo u soo jeediyey madax dhaqameedka inay ku eekaadaan oo keliya arrimaha ay u xilsaaran yihiin faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid waxaa kale uu si adag uga hadlay faralka ay ku kacaan ciidamada loo yaqaano r r u-da ee habeenkii guryaha dadka ugu daata oo uu sheegay in ay tahay taasi wixii laga soo dagaalamay oo aanay mudnayn in ay wadanka ka dhacaan waxa uu tilmaamay in ay hore ay u sheegeen in wax badan ay naga qaldan yihiin oo ay tahay in layskugu yimaado shirweyne qaran oo lagu faaqido arrimaha inaga qabyada ah isaga oo hoosta ka xariiqay in ay haatan ku haw jiraan in ay dib u bilaabaan shirweynihii qaran ee ay hore ugu baaqeen waxaanu yidhi gudoomiye faysal cali waraabe oo arrimahaasi ka hadlaya
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي كريم ما هذا إلهي أنا مقصد كل جزء إلهي ما هذا وحنا ما هذا غيانا dadka iga horiyay ugu horeeyay gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan waxaan anugu wada maqnaa laba bilood baan maqnaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin iyo toban beri hawshan ku maqnaana waxay ahayn hawl isku dhex jirta hawl qaran iyo hawl magaranaysa xusbiba socdaalkay waxaan ka bilaabay marka hore nairobi oo arrimaha kala soo haliyey magaranaysa ee diiwaangelinta iyo forestration-ka water restoration-ka kabacdi tanzania aan ka qayb galay shir wadamada afrikaanka ah ilaa koo iyo labaatan wadan oo afrikaana asxaabtooda oo ilaa toban yihiin xukun asxaabta talada haysa aan kaga qayb galay kabacdina waxaan qabtay wadanka germany islaan shirka qayb galay layaa shirka germanka iyo afrikaanka energy ministerieska halkaas sideed toban wasiir oo afrikaan oo tamarta energy ka soo qayb galeen kabacdi waxaan tegay finland kabacdi waxaan jiray ingiriiska sideed tobankii mayna waxaan ka qayb galay imaaraadka oon jaalidda imaaraadka kala qayb galay alxamdulilah rabbi alcaalamiin arrimahaasoo dhan waxay ahaayeen arrimo qaran bay ahaayeen dad badan oo afrikaana soo barano wasiiro leh أصحاب تله مركز علاقة ساسوها الحمد لله رب العالمين dadaalka loogu jiro de somaliland inay adduunka laga raarido ayuunbuu ka mid ahaa markaan u soo noqdo arrimaha somaliland hadda waxaa isku bahaystay cududo xoogag ka soo horjeeda isku bahaystay oo taladoona gaadhay inay somaliland baabi'iyaan cadowgeenu aad iyo aad buu shaqaynayaa sumcad daro ayaa laynagu riday waxaa gobollaan leenahay baa la sheeganayaa waxaa inagu socda mu'aamarad weyn oo gamco badan oo shisheeye ah oo soomaali adeegsanaya ayaa inagu socda waa taa keentay in maanta la yidhaaho shidaalkooda ma qodan karaan shidaalka laynagu haysto u n-ta loo diray waxaasoo dhan waxay ka dhacaysa waxa weeye maadaama inagu aynu hoosteena isu jeedno oo aynun kor indheheena u qaadayn cadowgeena wuxuu helayaa masrax uu keligii ku ciyaaro wuxuu doono inaga yeelo arrimahan hadda ka socda somalilandna arrinta xusbiga kulmiya ee tada haya ka dhex socdaana waxa weeye dee kulmiya uu waayo aragnimo badan buu soo arkay waxa waaye waxa lesson learner baa waxba laga bartaa waxa soo maray isqabsiga waxa soo maray magaransa ucid waxa soo maray magaransa udub inuu wax ka faa'iideystay heer waanu isqaban kara xusbigu oo waxa la isku qaban kara waxa weeye awood baa la isku qabsan karaa awoodda waa lagu waa la challenge gareeyaa ceeb maaha maxkamadda isla galla annaga waad ogtihiin udubu ku burburay laakiin waxaa ceeb ah dadkan qabaa'ilka ah ee habka qabiil u hadlaya ayaa ceeb weyna marka ay xusbi isku hayo talada tala qaran iskuma hayo dan qaran awood ayay ku tartamayaan dhexdooda ah marka inay afqabiil lagu hadlo oo qabaa'il la soo dhex galo oo ay ku milmaan magaranaysa muranka asxaabta waxay keenaysaa foolxumo weyn baa weeye waxaan kula talin lahaa inay dadka laga daaya qabiilkan laga qaayaa laga daayaa ayaan ku talin lahaa laga mamnuucaa siyaasadda waxay leedahay institutions bay leedahay siyaasaddu asxaab bay leedahay parliamentarians bay leedahay wasiiray leedahay laakiin inay halkaa rag soo fadhiistaan adduunku arki maysid meel kale soomaali inay halkaa soo fadhiistaan annagoo reer hebel ah reer hebel iyo iyo isma qabtaan qarannimana inaynu noqonno qabaa'il dee xeerarkii qabiilku kala socda iyo inaynu dee inaan distoor iyo sharci baynu leenahay ku noolaano oo wax u dhexeeya ma jirto labadu meel ma wada geli karaan waxay aad iyo aad u foolxun waxa weeye ciidamadan dadka u dhacaya habeenka u dhacaya waa wixii aynu ka dagaalanaba weeye ku caay jirnay faqista dawladda ku dhagacnaa shar u keeni mayso sharafdari u keenaysaa dawladda iyaga iyo qolo kalena shaamda qarxinaysa labada qoloba waxa weeye sumcadda iyo sharciga reer somalilan iyo qarnimada ay labadooda ay ceeb ku yihiin maana aha inaa wasiiraduna u maqacmalaan wasiirku wuxuu u dhexeeya ummadda waa wasiir qaran weeye in wasiir qabiil u noqdo maaha qabiil qofku hadduu doonya waa caaqil doontaa iyo suldaan wasiirku waxa weeye waa wasiir qaran ummadda way u siman tahay inuu ku meeraysto oo af qabiil ku qayo qabiil shariyo waxaan u arkay iyadana inay ku daro tahay anyway waxaan jecelnaa insha allah tacaala aan press riis soo saarno si dhaqso ah arrimaha dhan laakiin waxaan ku talinayaa hore waan ugu talinay in shirkii wada tashiga ah degdeg laysku yimaada gacan dowladdu ka geysataa waynu horaan u aragnay inay wax naga qaldan yihiin haddana way muuqataa inay wax qaldan yihiin waa hoos baynu sii soconnaa sumcaddeenii dowladdu waa xilkeeda ma inay xilkeeda waajibaadka weeye inay qabataa qaranimka ay u shaqaysa ummadda wax loo doortay maha waxay ku faan karto waa waa shaqadeennii hadday waddo dhistay hadday guryo dhistay hadday lacag bedeshay waa shaqadii loo samaystay laakiin dhaliilo badan oo kalaa jira baahid arrimo badan oo jira jira baahan oo dhaliilo badan oo kalaa jira shacbigan lacagtaa laga qaadaa tacliintu waa lacag isbitaalku waa lacag biyuhu waa lacag leerku waa lacag waxaasoo waajibaan marka shacbigeenna aynu intaasba aynu u qabanay inaan isku dulqa qabsano oo aynu qalfoofka isku duldilno oo aynu maalin kasta magalanaysa waxay ka naxa keenaan ma geeyaan baa leh shacbi reer soomaaliya waa shacbi aada u wanaagsan aad iyo aad maga dulqaad badan dhibaato badan ku soo dhacday maanta waxay ahayd inay nastaan ay ku iloobaan wixii magalanaysa dowladdiisa iyo aad bare ku samayn jirtay laakiin haddaynu innagu aynu sidii maxamed siyaad bare aynu u macaamilo oo aynu dadkeena ka nixino oo loo soo dhaco guryaha saliga carruurta loo soo dhaco oo loo soo daato waxaan u arkaya inaan waxba aanan bedelin marka waxaan leenahay in dowladdu ay dadkeeda midaysaa weeye inay talada urursataa weeye inay wada tashi gashaa weeye talada oo urursado wada tashigu dadkoo la mideeyaa kolba cidda xukunka haysta u faa'iido tahay ana waxaan jecelahay insha allahu tacaala marka cabdiraan halkaa fadhiyeen inaan anaguna aanu arrinta kulmiye aanu gallaa ayaan jecelahay insha allahu tacaala waanu si wanaagsan u noqonaa si honesta sharcigooda akrinaa sharci baa lagu kala baxaa reer hebel baa meel qabsay iyo reer hebel baa u jawaabay iyo dad aan labada qolo mid ahayn oo ka dhex qaylinaya oo isla balca kale isku siiyo oo isla istusa anugu ma aragno wanaag dadkaa reeraha isku soo ursanaya ku hadlaya afligaadada ee magaalada dadka qaybiyaada kala qaybaya ee waqooyi iyo bari iyo galbeed iyo hawdu kala qaybaya magaalada hargeysa waxaan arkayna inaan faa'iido waxaan leenahay afkiina haysta shaqadiina ku aytaana waxna waa siyaasad